wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa tababar socon doona muddo laba maalin ah waxa ay u qabatay dhalinyarada ku nool magaalada baydhabo kaasi oo ku saabsan dhisidda awoodda ee xuquuqda aadanaha si loo xoojiyo awoodda dhalinyarada ee degmada baydhabo gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo ayaa ka baraabixiyey ujeedka tababarkani
maalinba maalintii usii dambeytay dhalinyarada degmada baydhabo lukusaacida ama saraliin qaad aqoontiyo khibradiyo iyo tayadiyo iyadan in farxad geliyaas ini awood lukusii ini dalka maylarah hogaanshiyo in mustaqbalka geekiniyo in tababarkan oo lamada maalin siin dareeri doona weylka barada doonaha fahamka guud xuquuqda bani aadanka iyo awoodsiinta dhalinyarada degmada baydhabo marka wasaaradda dhalinyarada iyo hay-ado ku gacan siiyahaya mashruucan weylana idan umahadsantiin intii la taageer oo la dhiirigeliya oo la garab surum wali mudnaanta koowaad lahaa dhalinyarada sababtoo ee awoodo dalka geeka dhalinyaru boqolkiiba siyeetan wadanku way qiyaasi kornay in dhalinyaro ay dadsho dadka ka nool marka inay aqoontioo la dhiso khibradii oo la dhiso isdhexgalo liin sameeyo awoodiyoo sare liin qaadade walwaajib anasaaru marka isin rajeeya inay meelin aqoon badanka faa-iida doontan walbadan oo meylaraay faham aysan siin kuma qonaayan inay way rajeynaheen fahmi doontan dhinaca kale dhalinyaradii ka qayb gashay tobabarkan ayaa waxay u mahad celiyeen wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha waxayna sheegeen in lasii xoojiyo tababarada noocan oo kale ah bismillaahi raxmaan raxiim awlaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaam magaca ebel erey miski xasan isxaaq oo ku socota dhalinyarada ku tirsan magaalada baydhabo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska barnaamij owalnin qowdana geeg xuquuqda aadanaha lankukdoodo eed eedananka mahadsiiyin waliba an rajaye barnaamijkan geegyo nin qowdana tagsii bilaariyaan oo meel eraa mar waliba dadka dhiirgeliyaan bulshada magaalada ku nool iyo dhalinyaradaba eed eedananka mahadsiiyin wala barajeeyay intii waajibaadka saaran anigana si aan geeg intan ka qayb qaadayoon bulshada kale intaan la qaysiyo doona insha allah bismillahi raxmaani raxiim magacay waliba neerey nuur xasan usmaan ibraahim waliba madaxa dhalinyarada deegaanka koonfur galbeed ama dhalinyarada markaasiy degmada ah degmada oo markaasiyd koonfur galbeed waliba eedanka faraxsanaayni markaasiyd aan ugu qeybgala oo tababar markaasiydii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ninqobadii tababarkaasiydii oo kusaabsanaayay huquuqulisaanka aadanaha ciidanka faraxsan unoo markaasaydi degmada baydhabo dhalinyaradii waliba markaasaydi lantunkumahadnagay gudoomiyaha dhalinyarada saagto toaysna sida markaasaydi isuna barnaamijkaasaydi dhalinyarada fursadan si inuun markaasaydi kufaa'idaysna wali markaasuna kufaa'idnayna waliba waa ini markaasaydi bulshadii oo intaasaydi dhalinyarada sii geysi doono rajeen tababarka waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha gudoomiyaha dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee dhalinyarada ku nool degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay